alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wslى allah wslama wbaarak cla nabiyina muxamed wcla alihi waasxaabihi ajmaciina ama bacd in sha allahu tacaala waxaan maanta bilaabaynaa duruus ku saabsan fi lbaxhi duruustaasna ma ahan duruus laga qaadanayo kitaab mucayana oo hadda magacaaban oo ardadu ay soo qaadanayaan laakiin waa duruus laga jamciyey kutubta kala duwan ee ka hadlaya baxhiga iyo masaa-isha baxhiga ku tacalluqa qofka daalibu cilmiga ah waxay yidhahdaan culummadu waxaa laga maarmaanaa fii talabi alcilmi inuu saddex shay ku kulmiyo arrinta koowaad waxa waaye akhdu lcilmi can afwaahi alculamaai waalmashaayikh cilmiga in laga qaato can afwaahi alculamaai waalmashaayikh culummada iyo mashaayikhda afkooda in cilmiga laga qaato macnaa waa atalaqi fii talabi alcilmi arrinta labaad ee laga maarmaankaa qofka daalibucilmiga ah inuu maro ama uu la yimaado fii ahnaa'i dalab waxa waaye alitilaac waalqiraa'a waltawasucu fi lmudaalaca aliilaac walqiraa'atu waltawasucu fi lmudaalaca inuu ardayga mudaalacaysto uu akhriyo uu ku tawasuco si ballaaran oo u dhex galo mudaalacada kutubta cilmiga marxaladan labaad waa marxalo ku saabsan mudaalacatu lkutub in kutubta la mudaalacaysto oo qofka daalibu cilmiga uu noqdo qof wax akhriya uusan ku koobnaanin inuu kutubta culummo ka qaato un keliya marxaladan waa marxalo muhiima ma aha weliga inaad joogayso inaad sheikh afkiisa cilmiga ka qaadato laakiin waxaa la rabaa marxalada koowaad inaad ka dhigto culummada inaad cilmiga ka qaadato marxalada labaadna ay kuu noqoto inaad adiga kutubta akhrisatood mudaalacaysato oo kitaab aada bilowdo min awalihi ilaa aakhirihi aada dhammayso marba kitaab maalan saxiixu lbukhaari aad akhrisanaysaa awalkiisa ilaa aakhirkii inaad dhammayso wixii kaa ishkaal gala shuruuxaa jirta waxaad akhrisanaysaa maalan kutubta ibni taymiya kutubta ibn lqayim kutubta a'imat sunna a'imat lxadiid a'imat lfiqhi waxaa la rabaa kitaabka markaad akhrisanayso inaad mudaalaca ku wada marto mudaalacaduna aaday muhiim u tahay qof aan wax mudaalacaysan ma koro cilmigiisu ma koro mana siyaadayo lidaalika dad badan waxaa la hara inay ku koobnaadaan inay dhowr kitaab culummo ka dhigtaan intaasna ay ku noqnoqdaan atalaqi can alculamaa waa miftaax waa furo waay furahana wixii lagu furi lahaa ee lagu furay lagugu talagalay inaad u isticmaasho waa inaad isticmaasho hadduu gurigan kaa xihan yahay waxaad u baahan taha soomaa in la furo markii la furo od gudaha soo gasho waa inaad isticmaasho isticmaalkaasi hadduusan jirin waxay noqonaysaa qofkaasi inuusan ka faa'iidaysan furihii guriga loo furay culummada marka cilmiga laga qaadanayo waa furihii indhehay kuu kala furayaan laakiin adaa waxaa la rabaa inaad sii raad raacdo inaad cilmiga kusii ballaarato ood kutubtii aada mudaalacaysato ad akhriso awqaadda iyo waqtiyada aada jaaniska leedahay xaaladda saddexaad waa xaaladda mowduuceenna uu ku saabsan yahay waa baxhu lmasaa'il wa taxriiruhaa in masaa-ishii la baxhiyo la taxriiriyo waannadaru fii kalaami ahli lcilmi iyo in la fiiriyo ahlulcilmiga hadalkooda oo lagu tadabburo waana mowduuca darsigeennu uu ku saabsan yahay baxhiga ah marxaladanna waa marxalo aada iyo aada muhiim u ah waxayna yidhahdaan culummadu qofku kama gaaro heer sare cilmiga xataa yabxaha ilaa cilmiga uu baaro baxhi sameeyo asheekh saalix ibni cabdilcasiis aala sheykh xafidahu llah ma aha muftiga waa alwasiir wasiiru lawqaaf waa caalim weyn oo ka mid a culimmada sacuudiga maruu ka hadlayay mowduucan baxhiga wuxuu yidhaahday waladii dacaa ilaa dalika yacni ilaa tarxi hada almowduuc waladii dacaa ilaa dalika yacni ilaa طarxi hada اlmowduuc mowduucan in la darxiyo oo lasoo bandhigo waxa u yeeraye keensaday shay-aani waa laba shay buu yidhi mowduucan baxdiga in laga hadlo waxaa keenaya waa laba arrimood ma dakartu almru اlأwal ma dakartuhu min ana طaaliba اlcilmi maa dakartuhu waa wixii aan sheegay buu yidhi min ana طaaliba اlcilmi laa budda lahu an yabxaث waxaa laga maarmaana qofka طaalibcilmiga inuu waxbaaro laa budda lahu an yabxaثa walaa yanbutu liطaalibi اlcilmi riishun lijanaaxayhi walaa yanbutu u soo dhalan maayo liطaalibi اlcilmi qofka طaalibucilmiga ah uma soo dhalanayo riishun baal lijanaaxayhi labadiisa garab baalalow ku duulo labadiisa garbood u soo dhalan maayaan oo yasluxu lahu u habboon an yatiira bihimaa inuu ku duulo yasluxu lahu u soo dhalan maaya baal u habboon an yatiira bihimaa inuu ku duulo garbihiisa kula duulo xagow u duulaya fii samaa'i lcilmi cilmiga samadiisa buu macnaa cilmiga inuu dhex galo garbo uu baalal uu ku duulo u soo dhalan maayaan ilaa bibaxin ilaa baxi inuu la yimaad maaha baxi inuu sameeyo mooye si kale garbuu ku duula qofka taalibcilmiga ku heli maayo hadduu duuli waayana meeshiisuu fadhinaa hadde hadduu garbuu ku duula waayo halkiisuu iska joogaya macnaheeda waxa waaye kori maayo filcilmi ma aha qof koraaya waxaa laga maarmaanaba inuu baaro marka waa sii wada wuxuu yidhi faman lam yabxaث qofkan waxbaarin yabqaa fi lcilmi daciifan faman lam yabxaث qofkaanan cilmiga baarin yabqaa fi lcilmi cilmiga dhexdii wuxuu ku baaqi noqonayaa daciifan mid daciifa asigoo ah asagoo daciifo cilmiga ku dhex sugnaanaya mar walba uun meeshiisuu joogaya macnaha cilmi ma kororsanayo ma noqonayo qawiyun fi lcilmi xataa yabxad ilaa uu baxhi sameeyo waxbaaro arrintaasi waa arrinta koowaad ee keenta buu in mowduucan laga hadlo walamru thaani arrinta labaad ana albaxa bihi tattadixu lmasaa'il ana albaxa baxiga bihi ay bisababihi tattadixu lmasaa'il masaa-isha ayaa ku caddaanaya wa bihi yatabayanu liطaalib اlcilm macluumaatun kahiira wa bihi baxiga dartii ayaa yatabayanu liطaalib اlcilmi qofka طaalibاlcilmiga waxaa u caddaanaya macluumaatun kahiira macluumaad fara badan mutanawica kala duwan lam takun taxsul lahu ma ahanin macluumaadkaasi mid asiga u xasilin lahayd bilaa baxin baxi la'aan waxaa u xasilaya macluumaad kala duwan oo aanan u sugnaan lahayn bilaa baxin hadduu baxi samayn lahayn macluumaadkaas faraha badan ma heleen fa kam min macluumaatin istafadnaaha imisaan macluumaad faa'iidaysanay buuyidhi min jaraa'i baxi mas'alatin fi lluga min jaraa'i baxi mas'alatin yacnii ayadoo markaa lagu dhex jiro baarid mas'alo fi lugati ku saabsan aw baxi tafsiiri aayatin ama aayad tafsiirkeeda baarideed aw fii baxi mowduuci xadiidin ama xadiid mowduuciisa baaridii fa mara macanaa waxaa markaana soo maraya buu yidhi ahnaau lbaxi fa mara macanaa waxaana soo maraya ahnaa'a albaxi mi'aatu alfawaa'id almukhtalifa boqolaal fawaa'idoo kala duwan ayaana soo maraysa buu yidhi baxiga dhexdii arrintaas sheikha uu ka hadlayna waa arrin xaqiiqaho waaqica haddaad hadda istiraahdo hal xadiid raadi oo xukunkiisa baar boqolaal xadiida ku soo maraysa waxaana dul istaagaysaa macluumaad fara badan oo aadan dul istaagi lahayn haddaadan baxdigaa samay lahayn hal mas'aloo luqaabaad baar isleedahay boqolaal masaa'iloo luqaha ku soo maraysa intaad baxdiga ku guda jirto walidaalika culimmada qaara waxay sameeyaan mu'alafaadkooda qaar ka mida way isku garab wadaan maxaa yeelay ayagaa isa sharxaya maalan waxaa la sheegay alimaam ibnu kathiir raximahullah markuu alifaya tafsiirkiisa wuxuu aada uga faa'iidaysanaya kitaabkiisa jaamicu lmasaaniid axaadiid fara badan oo ku arooriyeen walidaalika waa aragteen tafsiir ibna kaiir waxa axaadiid ku jira oo aayad walba markuu sharaxaya axaadiid fara badan uu ku hoos sheegaa waxay yidhahdaan axaadiistaas wuxuu ka soo qaadaya kitaabkiisa tafsiirkuu saaraya intuu tafsiirka baaraya wixii u munaasabee jaamiculmasaaniid uu arko jaamiculmasaaniid buu dhigayaa wixii taariikhe tafsiirka u munaasaba tafsiirka uu keenaya markuu tafsiirka baaraya wixii taariikh ku saabsan uu helo wuxuu dhigayaa albidaaya wanihaaya waa isku garab wada ayagaa isa sharxaya waa kutubo isa sharxaysa wa waxaasoo dhanoo fawaa'ida maxay ka timid waa baxigii markuu mas'alo baaro masaa'il hor lahaa u dhalanaysa masaaishaa horta wuxuu isleeyahy mowduuc kale muhiim ku taha walidaalika baxigu buxuuuu dhalaa halkii baxi buxuuuu dhalaa hal mas'alaad baaraysaa masaa'il badana arkaysaa markaasa waxaa is leedaha mowduucaana baxii u baahan yahay inta sii dhigo sii aruuri intaad sii aruuri leedahay intaad aruurisood aruuriso markii dambe wuxuu noqonayaa kitaab gooniya markaa kan dhammayso markaad kan dhammaysa kanna waa dhammaana baxiga fawaa'idiisay ka mid tahay hadduusan laakiin qofka waxba baarin kutubta uusan fiirin mar walba meeshiisuu joogaya waxba qabsan maayo baxigu marka waa muhiim jiddan qofka daalibcilmiga aad iyo aaday muhiim ugu tahay soomaaliduna haaliban maba yaqaanaan baxiga wax ma baaraan sheekh kitaab u horfarayso keliyaa laga yaqaanaa cilmigii laakiin waxaa laga tegay jaanibkii ugu muhiimsanaa lidaalika waxaad arkaysaa qof culuumul aala dhigtay toban sano ka hor toban sano kadibna meeshiiyuu joogaa weli inuu culuumul aalihii dhiga mooyaane ma korin oo wax weyn ma siyaadsan maxaa sabab u ah baxi ma jiro wax lama baaro baxiga markaad wax baarayso iska baar ma ahan maktabadda haddaad dhex gasho ood hareeraha fiirfiiriso waxa laga inanta ku wareerta iska soo baxdo laakiin waxay yidhahan culimmadu qofka daalibcilmiga markuu wax baaraya waxaa laga maarmaana marka hore inuu muqadimaad iyo hordhac sameeyo hordhac waxaa ka mid a mowduucaad baaraysa inuu kuu xadidan yahay mowduuc mucayan waa inay u socoto ma aha toban mowduuc inaad isku garab waddo waxyaabaha akhtaada waxaa ka mid ah oo culammada qaar ay baraarujiyeen mowduucaad raadinaysaa ama mas'alaad baaraysaa tu kalaad arkaysaa tii horead ka leexanaysaa middaanaad ku mashquule waa dacfulcasiima waa go-aan xumo lama rabo middaan aad aragtay ahmiyadda ma siinaysid waa inaad yoolkaaga mar walba abaarto ardada qaar badan waxaa laga yaaba inay arkeen maalan masalo fiqiu baaraya mid kaleu dul istaagaya wuxuu isleeyahay masaladan bal horta akhri tiiu u socday wakhtigaa ka dhammaanaya berriuu imaanaya tiiuu raadi isleeyahay haddana mid hor lou arkaya tii hor lowuu ku mashquulaya goormuu baxina markaa tii uu doonayay ma baxsinaayo marka hore waa in go-aankaagu yahay mowduuc mucayana oo aad qalbiga ku haysato niyeysan tahay haddaad maktabadda gasho in asiga abaarto wixii ka soo hara aadan ku mashquulin waxyaabaha kaa saacidayan waxaa ka mid ah xasru almaraajic waalmasaadir intaadan baxdiga gelin ka hor waa inaad koobto masaadirta iyo maraajicda aad u noqon lahayd baxdiga hortii waa inaad macluumaad kutubta ka haysato horta mowduucan aad baxsinayso yaa ka hadlaya kutubta aa ka hadlaysa waa noocee yaa ugu fiican kutubta mowduucan ka hadlaysa waa inaad marka hore tasawur ka haysato laakiin haddaad maktabaddi gasho mowduucii kuu cayiman yahay kitaabaad ka raadiysana aadan aqoon wakhtiga kaa lumaaya waadna ku wareeraysaa taa maxay u baahan tahay taa waxay u baahan tahay bay yidhahdeen culimmadu inuu qofka macluumaad ka haysto kutubta maktabadda markaas uu galayo kutubta yaalla waa inuu macluumaad ka haysto lidaalika waxaa muhiima in kutubta la kala barto kitaabkani muxuu ku saabsan yahay muxuu ka hadlayaa qof walbaa qofku ka aqoon og yahay kutubta hadhowti baxigiisu waa ka sahlan yahay maxaa yeele qofkaasi wuxuu yaqaanaa mas'alada iyo mowduuca uu baarayo meeshu u abbaarayuu yaqaanaa kitaabka ka hadlayuu garanayaa iyo kutubta mowduucaas qaabishan mubaasharatan muxuu qaabilayaa markaas si u socdo kutubtaasoo qaabila waa soo qaadanaya laakiin hadduusan kutubtii kale aqoonin intuu kala baranayo wakhti badanaa qaadanaysaa kutubta in la kala barto waa muhiim haddaad kitaab soo gadato waxay yidhahdaan culimmadu qofka ma ardayga markuu kitaab soo gato waxaa laga maarmaana inuu kitaabka akhriyo maaha kitaabka soo gad ku sharax maaragtay rufuufka iyo meesha kutubta la saaro ku sharax maktabad weynaan haystaa dheh maahan saa cilmigu waa inaa akhriso akhriska macnihiisuma waxa waaye min awalihi ilaa aakhirihi kitaab walba inaad dhammayso waxay leeyihin culimmadu aqalul axwaal waa inaad mowduuca iyo muqadimada kitaabka akhriso muxuu ku saabsan yahay cala al aqal kitaabkan waxaad ka haysanaysaa macluumaad mowduucu ku saabsan yahay ah hadhowta haddii mas'alo kitaabka ku jira aad u baahato meesha u raadi lahayd waa taqaan waa kitaabkii hebel ahaa ee mowduucaas ka hadlaya ee kuu cayinaa ee kuu xadidnaa waxyaabaha baxfiga kaa saacidaya ayay ka mid tahay waxaasoo dhan waxaa ka horeeya oo shay walba oo cibaado ah oo la sameynay baxiga cibaado waayo baxigu waa min alcibaadaat maxaa ugu horeeya oo loo baahan yahay wax walba oo cibaado oo la sameynayo oo baxigu ka mid yahay alikhlaas ikhlaasku marka hore waa in qalbigaaga ku weyn yahay oo waxaad wax u baaraysa ay tahay inaad naftaada jahli ka saarto dadka muslimiintaana aad wax u faa'iidayso naftaada inaad jahliga ka saarto dadka muslimiintaana aad cilmi u kordhiso wax u faa'iidayso diinkana aad ku difaacdo baxiga ama masaladaas baxinaysa niyadaadu waa inay sidaa u wanaagsan tahay go-aanna aad leedahay sabar badanna waa u baahan yahay baxigu sabar u baahan yahay macnaheedu waxa waaye meel cilmi walbaa sabar u baahan laakiin baxigu sabar gaar u baahan yahay waxaa laga yaabaa saddex maalin afar maalin shan maalin inaad hal mas'alo la'dahay lama rabo inaad daasho oo aad tiraahda bes wa mar haddaan waa iga dhaafle heli maaye laakiin waxa la rabaa inaad meel walba ka raadiso siyaabo kala duwan aad u goobto markaad maktabadda ka maqan tahay xataa aad ku fakirto haddaad maktabadda aado maanta xaggaad ka raadisaa mowduucii ilaahayna abarya subxaana wa tacaala laakiin go-aankaagu mar walba waa inaadan dacfi kaa gelin hadduu dacfi kaa galo waa fashilmaysaa waxaadna ogaanay waxyaaba badan oo kaa hor yimaada waa arkaysaa filbaxdi shaki la-aan waaye waa lagaa hor imaanaya masaa'il qaara kaa hor imaanaysa qaaraad weynaysaa waxyaabaha qaladaadka ee inta badan dadka ku yimaada waxaa ka mid ah tasxiifaa ku galaya maalan dabcada aad wax ka akhrisay ayaa wax ka qaldan yihiin adiguna ma ogid raawiga magaciisu qaldaya magac qaldanaad raawiga ku raadinaysaa saa u raadinaysa u raadinaysa waxaa laga yaaba inaadan helin mana helaysa hadda magaca qaldan laakiin bacda mudda waxaa laga yaabaa cid baraarujinaysa inaad aragto oo la leeyahay magacaasi waa la qalday kitaab fulaan waa qalda saasaa sawaaba calaa kulli xaal inaan laga daalin oo maanta haddaad weyso berri aad ku celiso berri dambe aad ku celiso baxiga aada loogu dadaalo waxyaabaha kaloo loo baahan yahay waxaa ka mid a markii wax la baxinayo inaadan degdegin waxa aad akhrinaysa inaadan ku degdegin macnaheedu waxa waaye kitaabka markaad fiirinayso nadarka iyo fiirmada dadka qaar degdega uga jira markuu mowdica kitaabkan fiiriyo ma hubsanayo kelimada uu fiirinayo kelimaadka qaar tashaabuha ka dhexeeya hadhowti si qaldanoo warka u naqlinaya ama cibaaradii caalimkuusan si fiican u fahmin markaasuu faham qaldan guurinaya wuxuu leey caalim fulana masalada sidaa iyo sidaa uga hadlay berri markii loo noqdo meeshii warka kuma yaal qofkaasi muxuu noqonayaa qof ku ceeboobay oo ku fadeexoobay naqliga caalimkaas uu ka soo naqliyay waxaa sabab u ah cadamu tahabut fi naqli inaan la sugan naqliga iyo soo guurinta inuusan qofka iska sugin taasna waa muhiim nin ardaya hadda kahor waxaa ku dhacday qisa kitaabkan la yidhahdo dawaabit uljarxi watacdiil ayuu soo akhrinaya wuxuu ku arkay kelimaduusan si fiican u fiirin waxaa si fiican iskaga fiiriyo xoogaa si cajalaha u fiiriyo kitaabku wuxuu ka hadlayay waxyaabaha lagu jarxiyo ruwaadda waxaa ka mid a inuu raawigu yahay shiici haaliya ashiici alghaali ayuu ka hadlay ninkii kitaabkii saasuu u fiiriyey shiiciyu shacbi u fahmi waxoogaa si fiican uguma fiirsan markaasuu haddana wuxuu yidhi shacbi waa shiici meeshii wuxuu ka qaatay inuu shacbi shiici yahay asoon warka hubsan dalabatulcilmiga waa sheekaystaan mawaadicna waa laysku soo qaadaa maalinkii dambaa nin ardaya imaamu shacbi soo qaaday markaasuu yidhi naga daa shacbi waa shiiciye shacbi nin fiican maaha waryaa ku yidhi shacbi waa shiici waa imaam muxadida warkiyaa la ysku qabsaday ninku kalsooniyuu qabaa wuxuu yidhi aan soo baarnay soo baxa haddaad ka shaki qabtaan inuu shacbi uu shiiciye siyaro aclaami nubalaa waxaan laga akhriyay tarjamadii tarjamadii shacbi min awaliha ilaa akhira wax shiicinimo xataa ishaaraya ma jiraan bal waxaa ku jira hadallo uu shiicada ku radinayo sida hadalkiisa ah low kaanuu min atuyuuri lakaanuu khumura walow kaanuu min addawaabi lakaanuu xumura markuu shiicada sheegaya dameeray ahaa lahaayeen buu yidhi hadday daabooyin ahaa lahaayeen shiicadu aaduu u jarxiyey wuxuu yidhi maya siyar aclaami nubala haddii laga waayey warkaasi waa jiraa ee noo geeya tadkirat lxufaad tadkirat xufaad asna dahabiya iskale waa taariikh waa yani taraajim waa shacbi tarjamadiisa waxaa laga akhriyey kitaabkii tadkirat alxufaad asna kuma jiro ma rabya marka dabcan wuxuu islahaa masdar asalah u celi nimankan dabcan dababadil jarxo tacdiil ma aha masdarkii asalka ahaa kadib wuxuu yidhi meeshaan ku arkay ayaan idin geynaya lix saaco habeennimaan la maraa markaas oo maktabaddii lagu soo daalay sanduuqow lahay buu furay kitaabkiiuu soo bixiyey waa rogrogay waa rogrogay hadalkiiu dul istaagay markuu dul istaago wuxuu arkay in warku qaldan yahay waa qaldanaana waa dhihi waaye may waagu ha noo baryo yidhi waagu ha noo baryo anaa idin tusaaye waagu markuu baryey waa diiday inuu mas'aladii sii galo wuxuu yidhahday ha layga leexdo waxaan baaraya lama arko aduu kadib raggaa qodqoday wuxuu yidhi waa wahmiyeyo waa il duufay ashiici baan waxaan u fahmay ashacbi xoogaa marka waa fudayd in markii wax la baaraayo aad sheegay inta isha ku dhufato hore aad ka xukunto sax maa hadalkan maxaa loola jeedaa si fiican u fiiri kelimadda say u shaqlantaa hadalkan caalimka muxuu ula jeedaa waa atahabut fi naqli ayadana waa muhiim fi lbaxi qofka markuu wax baaraayo inuu hubsado warkan uu soo naqlinaayo muxuu yaha warkan uu soo naqlinaayo waa muhiim jiddan intaas marka waxay muqadimo u ahayd baxiga markii la samaynayo waxyaabaha qofka taabic cilmiga uu la rabo inuu ku xisaabtamo intuusan gudagelin ka hor waxaa jira oo culammadu u badan yihiin markay masaa-ishan ka hadlayaan qaarkood waxay cinwaan ka dhigaan albaxu watakhriij qaar waxay gooni u sheegaan altakhriij culumta sharciga ah markii la baxinayo mowduuca ugu waasicsan uguna dhibka badan oo aad culummadu ay uga hadlaan waa wixii ku saabsan axaadiista markii la baarayo mowdac ugu dhibka badan axaadiista waa fiqigu waa sahlan yahay markii masaa'il la baarayo waxaad ugu tagaysaa kitaabu tahaara haddaad tahaaro rabto haddaad kitaabu salaa wax mas'ale kaa gasho kitaabu salaadaad ugu tagaysaa waa sahlanta in la baaro luqaduna waa sahlanta waa u tegi doonaa ayadana kutubu luqa iyo sida wax looga raadinayo laakiin mowduuca culimmadu ay ku tawasucaan hadalkooduna ugu badan yahay waa xadiidka waxa ku saabsan maxaa yeele xadiidka waa noo imaan doonaa duruq kala duwana xadiidka lagu baaraa kutubta axaadiista ay ku taallo culammadu ay alifeenna waxay kala leeyihiin istilaaxaad kala duwan iyo noocyo kala duwan qaar waa sunan oo sida afarta sunan iyo bukhaari iyo muslim dariiqadooda waa dariiqa fiqhiya qaar waa masaaniidoo sida musnad axmed waa qaar waa macaajim waxaasoo dhan waa noo imaanayaan laakiin ujeeddadu waxa waxa ugu dheer oo baxsi looga hadlo waxa waaye takhriiju alaxaadiid sida axaadiida loo takhriij lidaalika culammada qaar waxay cinwaan ka dhigaan keliya altakhriij usuulu takhriij alta'siil litakhriij alaxaadiid canaawiin saasay u sameeyaan sababtoo ah mowduuca ugu ballaaran ay xoogga saaraan ayaa wuxuu yahay altakhriij marka takhriijka annagu mowduuceennu waa ka ballaaran yahay oo axaadiidna waa ku saabsan yahay kutubtii kale oo funuunta kale ka hadlaysana ayadana waa uu ku saabsan yahay duruusteennu kuma koobna takhriij alaxaadiid laakiin waa qayb weyn oo ka mid ah duruusta aan qaadan doono takhriij alaxaadiid kutubada laga alifay mowduucan waa fara badan yihiin khaasatan fi takhriij kutubta laga alifay fi takhriij waxaa ka mid a kutubta ugu mashhuursan kitaab la yidhaahdo usuulu takhriij wa diraasat alasaniid waxaa iska leh maxmuud alطaxaan waxaa ka mid ah kitaab la yidhaha alta'siil liusuuli اtakhriij wa qawaacid اljarxi waاtacdiil alta'siil liusuuli اtakhriij wa qawaacid اljarxi waاtacdiil lishaykh bakar ibn cabdillaah abu zayd kitaabka saddexaad waxa waaye usuulu الtafriij biusuuli الtakhriij xusuulu الtafriij xusuulu الtafriij biusuuli الtakhriij ciwaan kalena waa leeyaho waxaa la yidhaahdaa kayfa tasiiru muxadiثan sidee muxadid ku noqonaysaa kitaabka ciwaankaas labaadna waa leeyahy kayfa tasiiru muxadiثan waxaa iska leh nin la yidhaahdo axmed ibni muxamed alqumaari kitaabka afaraad waa almadkhl إلى تخريج الأحاديث والآثار المدخل إلى تخريج الأحاديث والآثار والحكم عليها لأبي بكر عبد الصمد آل عابد لأبي بكر عبد الصمد آل عابد كتاب كشناد الطرق العلمية في تخريج الأحاديث النبوية الطرق العلمية في تخريج الأحاديث النبوية للشيخ عبد العزيز ابن صالح اللحيدان كتابك اللحاد وحل إرادات دروس مختصرة للمبتدئين في البحث والتخريج دروس مختصرة للمبتدئين في البحث والتخريج للشيخ محمد ابن حزام البعداني kutubta iyo rasaa-isha mawduucan laga qoray waa badan yihiin labaatameeyo koray u dhaafayaan waxa culummada iyo mu-alifiinta ay mowduucan kutubta faraha badan uga alifeenna waa liahmiyati lmowduuc waa mowduuca ahmiyadda uu leeyahay darteed maxaa yeele waa mowduuc qofka daalibcilmiga ah masiirkiisa iyo waxbarashadiisa ku xiran waxaana muhiima inaad ogaataan duruustan aan qaadanayno ma ahan duruus kitaab la akhristay oo meel la dhiganayo ah maaha waa duruus u baahan tadbiiq iyo camal qofka hadduu dabaqi waayana maalmo kadib waa ilaabayaa saasaa ku xisaabtamo ayaan kadib waa layska ilaabaya haddii lagu dhaqmi waayo waa duruus u baahan in lagu shaqaysto oo maktabadii la galo oo duruqdan la bartay wax lagu baaro markaasoo qofka u sugnaanaya qof walba qofka kale wuxuu baxsiga uga aqoon badnaanayaa qadarka uu baxiga ku jiro intay la egtahay qofba qofku ka baxi badan yahay maktabada ka isticmaali og yahay waa uga aqoon badanaya hadhowti baxiga marka masaa-ishan ma ahan waxa inta meel dhigataan laga danaysanaya maaha haddaad saas samaysaanna ayaan kadib haddana waxaad u baahanaysaa in la dhigo maxaa yeele waa la hilmaamaya waxay noqonaysaa masaa-il la hilmaamay ayay noqonaysaa marka in lagu dhaqmo ha la isku dayo khaasatan jimcahoo kale waqtiyada aad isleedihiin jaanis aad leedihiin ama qof walbaahi uu isleeyahay firaaqaad heli kartaa isku day adoo isticmaalaya duruqdana soo maraysa inaad xadiid baarto inaad mas'alo baarto bal inaad duruqdii fahamtay wax lagu baarayay iyo inay wax kaa qaldan yihiin si aad u kala garato maxaa yeele mowduucan waa muhiim waxaad gaaraysaa hadhowta inaad isku filnaato haddaad baxiga awood u yeelato waxaad gaaraysaa inaad isku filnaato oo meel alle meeshaad maktabad ka hesho adiga aad baaran karto filmustaqbal waayo albaxu luqatan waa maxay wasilaaxan albaxu waxaa laga keenay min baxaa yabxau baxan ficilkiisu waa maadigiisu waa baxaa yabxahu baxhan azabidi raximah اllah fii taaji اlcaruus wuxuu yidhahdaa albaxu طalabuka shay fi اturaab waa min xayu اluga albaxu طalabuka shaya fi اturaab baxiga waa dalabkaaga aad dalbayso shay fi turaabi ciidda aad ka dalbayso yani ciidda aad ka dhex raadinayso in ciidda wax laga baaro laga raadiyo ayaa asalka baxiga la yidhaha buu leeyahay fa huwa yatacaddaa binafsihi ficilka baxaa ah naftiisuu u gudbaawiy wa kaiiran maa yastacmiluhu lmusanifuuna waxaa badan inta musanifiintu ay isticmaalaan mutacadiyan bifii asoo fii lagu gudbinayo asoo fii ku gudbaaya intay musanifiintu isticmaalaan baa badan musanifiintu fii bay ku gudbiyaan buu leeyahay sida badan fayaquuluuna waxay leeyihiin musanifiintu baxaa fiihi baxaa fiihi maxay ku gudbiyeen marka fii bay kugeen baxaahu dhihi maayaan waxay leeyiin baxaa fiihi waalmashhuuru sida mashhuurka ee caankaana waxa waaye altacdiyatu bican in can lagu gudbiyo oo la yidhaahdo baxaa canhu sida mashhuurka xagga luqada waa in can lagu gudbiyo marna naftiisa u gudbayaa haddii xaraf lagu gudbinayana maxaa mashhuura fi luqa in can lagu gudbiyo laakiin fi in lagu gudbiya wuxuu yidhahda musanifiinta isticmaalo u badan wa fi lmathali maahmaahdi carbeed waxaa ku jiray ka baaxitatin can xaftiha bidilfiha ka baaxitatin can xaftiha bidilfiha markii qofka la tilmaamayo inuu yahay qof halaagiisa gacantiisa ku raadsanaya oo naftiisa halaagaya ayaa waxaa la yidhahdaa qofkani wuxuu la mid yahay waa ka baaxisatin middii baaraysay can xaftihaa halaageeda baaraysay oo ku baaraysa bidilfihaa cidideeda cijiyaheeda midda ku baaraysay halaageeda ayuu la mid yahay waa mathal waa maahmaah waxayna ku baxday wadaalika anna shaatan ri baxaat can sikiinin can ituraab ribaa waxay baartay midi ku jirta ciidda dhexdeed bidilfihaa cijideeday ku dalabtay uma dubixad bihi kadibna waa lagu gowracay mididii markay lugteeda ay dhulka ku qoday midiyay soo saaratay awalaa waxaa la raadinaya wax lagu gowraco ayadoo mididii la baarbaarayo ayay dhulka qoday markaasaa mididii soo baxday ayadaa isdishay soo maaha saas darteeda mahmaha carbeeday noqotay ka baaxiatin can xaftiha bidilfiha shaahidku waxa waaye baaxiatin can xaftiha can baa lagu gudbiyey baxiga marka dhanka luqada waa sida istilaaxan waxaa baxiga la yidhaahdaa suluuku طariiqin mucayan wado mucayana in la qaado lixalli mushkilatin mucayana ayadoo markaa lagu xallinayo mushkilo mucayana oo magacaaban biqawaacida maxduuda qawaacid xadidanna la isticmaalayo waa suluuku طariiqin mucayan lixalli mushkilatin mucayana biqawaacida maxduuda waa waddo mucayana in la qaado si loo xalliyo mushkilo mucayana qawaacid maxduudana la isticmaalo ayadoo qawaaciddaas la marayo in mushkilada la xaliyo ayaa waxaa la yidhahdaa baxiga xagga luqada xagga istilaaxa atakhriij muxuu yahay asigu atakhriij xagga luqada waxaa laga soo qaatay min kharaja waa rubaaci min kharaja calaa wasni facala masdarkiisuna waa altakhriij kharaja yukhariju takhriijan waxaana laga soo dhambasho waa mushtaqun min annafaadi waalkhuruuj waxaa laga soo dhambashay min annafaadi dhammaansho waalkhuruuji iyo bixid yacni min annafaad waa fulid macnaha in shaygu fulo waalkhuruuj iyo bixid waalinfisaal iyo in laga go-o min makaanin meel ilaa aakhar meel kana loo go-o in meel laga tago meel kale loo infisaalo la aado sawaaun fi alacyaani aw ilmacaanii waxaa siman in acyaanta oo ku saabsan yahay ama macaanida waa isku mid yacnii waxaa ka guuraya makaane meel kale u wareegaya ama cayn ha noqdo ama macno ha noqdo caynta waa maxay waa maa yushaaru ilayhi wixii la ishaara waxaa la yihahdaa cayn macaaniduna waa maxay waa maa laa yushaaru ilayhi wax macnaa lama ishaaro maalan cilmiga oo kale waa macna cilmiga wax la ishaarayo meel taagan miya haddii cilmi ishaar lagu yidhahdo wax far aad ku ishaari karta ma laakiin haddii lagu yidhaahdo alcayn oo ishaada loola jeedo ma la ishaari karaa isha ishu waa cayn dhegtuna waa wax caynahoo la tilmaami karo madaxaadu waa cayn la ishaari karo laakiin cilmiga iyo xayaatada iyo yani waxyaabaha la midka waxaa la yihahda almacaani calaa kulli xaal almacaani waa maa laa yushaaru ilayh waa waxaan la ishaarin oo la tilmaamin waa waxaasi marka wax la tilmaamo ha noqdaan ama waxaan la tilmaami karin shayga inuu infisaalo min makaani ilaa aakhar waxaa la yihahdaa takhriij waa dhanka luqada dhanka istilaaxa wuxuu ku tacriifiyey asheekh bakar abu zayd raximah ullah kitaabkiisa hadda aan sheegnay oo u baxshay alta'siil wuxuu yidhaahday huwa macrifatu xaali alraawi waalmarwi wa makhrajihi wa xukmihi waa macrifatu xaali raawi raawiga xaalkiisa in la garto waalmarwi iyo waxa la warinayo waxa la warinayo waa maxay waa xadiidkii wa makhrajihi iyo makhrajka xadiidka wa xukmihi iyo xukunka xadiidka sixatan wa dacfan in la ogaado xaalkiisa sixatan wa dacfan sixada iyo dacfiga xaggood macnaa ma saxiixa mase waa daciif bimajmuuci turuqihi laguna ogaado duruqdiisa majmuuceeda markii la isku geeyo wa alfaadihi iyo alfaadiisa kaasaa waxaa la yidhahdaa altakhriij tacriifkan waa ka duwan yahay tacriifka uu sheegay aaxaan fii usuuli takhriij ataxaan fii usuuli takhriij wuxuu ku tacriifiyey altakhriij addilaalatu calaa mowdici alxadiid wuxuu yidhi waa addilaalatu calaa mowdici alxadiid waa tusid la tusinayo qofka mowdica xadiidka ama uu arkayo mowdica xadiidka fii masaadirihi masaadirtiisana uu ku arkayo waa tusid qofka la tusinaya mowdica xadiidka oo masaadirtiisa ku jira masaadirta macnaha waa kutubtii asalka ahayd xadiidka lagu soo saaray labadan tacriif farqi ma u dhexeeyaa farqi weynaa u dhexeeya sababtoo ah midka taxaan sheegay wuxuu ku saabsan yahay xadiidka meesha uu ku jira inaad ogaato bas xadiidka meesha uu ku jira wixii ku tusiya ama aad ku gaaraysaa takhriij la yidhaha asiga agtiin takhriijinta marka wuxuu ku tilmaamay ama uu ku tacriifiyey inay tahay in xadiidkii la baaro si loo ogaado meesha uu ku jiro maalan haddaad xadiid ku jira fii saxiix albukhaari u baahato eed fahaarista aad isticmaasho saxiix albukhaari uu leeyahay ama abwaabta adoo isticmaalaya xadiidka aad dul tagto maxaa la yidhaahdaa cinda taxaan waa takhriij laakiin cinda sheekh bakar abi zayd takhriij maaha taas sababtoo ah takhriijka asiga wuxuu ku tacriifiyey in la ogaado xaaladda raawiga macnaheed waa inaad rijaashi baarto xaaladda marwiga oo xadiidka xaalkiisa ah makhrajka xadiidka meesha makhrajka uu xadiidku kulmayo duruqdiisa kala duwan xukunka xadiidka sixatan wa dacfan ayadoo duruqdii la isku keenayo iyo alfaadii baxsi dheer waaye midka uu sheegayo bakar abu zayd waana takhriijka dhabta ah waa midka bakar abu zayd uu sheegay raximah ullah atakhriij xaqiiqatan waa tacriifka sheekh bakar abu zayd uu sheegay maxaa yeelay midkaa kale uu sheegay aaxaan fi lxaqiiqa cinda almuxadisiin takhriij ma ah ee waxaa la yidhahdaa istikhraaj istikhraaj iyo takhriijna waa kala duwan yihiin istikhraaju alxadiid waa xadiidka soo saaridiis oo masaadirtiisa laga soo saaranayo laakiin takhriijka inaad masdar ka soo saarto kuma filna takhriijka waa baxdi dheer waa xadiidka xaalkiisa la baarayo lidaalika isticmaalaadka culimmada oo muxadisiintu isticmaalaan hadda maalan talkhiis alxabiir uu iska leeyahay xaafid ibni xajar waa takhriij axaadiid araafic alkabiir takhriij muxuu ula jeedaa tacriifka bakar abu zayd uu sheegay xadiid walba oo raafic alkabiirka uu yani araafici uu wariyey fi lkabiir uu ku sheegay in la takhriijiyo xaalkiisa ruwaadda ku jirta makhrajka xadiidka ma saxiixa mase waa daciif taasaa waxaa la yihahda takhriij alciraaqi raximah ullah ixyaa culuum ddiin wuxuu ku leeyahay soo ma ahan takhriij takhriijka uu ixyaa culuum ddiin ku leeyahay waa midka bakar abu zayd uu tacriifiy oo axaadiista la xukumayo oo duruqdooda la baarayo kaasaa waxaa la yidhaha cinda almuxadisiin altakhriij walidaalika sheekh bakar abu zayd kitaabkiisa altasiil wuxuu ku intiqaaday tacriifkan uu sheegay aaxaan wuxuuna sheegay waxa taxaan sheegay inaysan ahayn takhriij cinda almuxadisiin wuxuu yidhi kitaabku wuxuu u bixiyey usuulu takhriij usuul atakhriij hal asalna muusan sheegin buu yidhi oo takhriij ku saabsan maxaa yeele wixiisa dhan waxay ku wareegayeen kayfiyatu istikhraaj alxadiid qaabka xadiidka looga soo saarayo masaadirtiisa takhriij iyo istikhraajna waa kala nooc oo isku mid maaha hadda takhriijka waa la fahma soo maa takhriijka uu bakar abu zayd uu tacriifiyey waa cinda almuxadisiin takhriij wax loo yaqaano markii la itlaaqo oo la yidhahdo qofkan xadiidkan uu takhriijiyey saasay u isticmaalaan kelimadda takhriij funuunta kala duwan ee culumta sharciga dhammaan way isticmaalaan fuqahada waa isticmaalaan kelimatu takhriij nuxaadda way isticmaalaan kelimatu takhriij usuuliyiintu way isticmaalaan kelimatu takhriij intaba waa la isticmaalaa laakiin waa kala duwan yihiin altakhriij cinda almuxadisiin waa midka la soo sheegay haddii la itlaaqana yuu takhriijka ku dhacayaa istilaaxa muxadisiintu ku dhacaya takhriij ulfuqahaa waxaa jira kutubo qaarkoodba ciwaan u yahay takhriij alfuruuc cala alusuul takhriij alfuruuc cala alusuul macnaa masaa-isha furuucda ee fiqhiga ayaa usuusha masaa-isha ah lagu soo saaraya macnaha farac walba asalkiisaa loo celinayaa wa usuuliyiinta markay baabul qiyaas ka hadlayaan waxay yidhaahdaan ama ay isticmaalaan waxay yidhahdaan takhriijulmanaad takhriijulmanaad waxay ula jeedaan tacyiinu lcilla cillada marka wax la qiyaasaya in la cilla waa laga maarmaana kutubul usuula ugu tegi doontaan in la cayimo cillada ayaa waxay u isticmaalaan takhriijulmanaad markii nuxaadda la joogo takhriij waxay u isticmaalaan ishkaalka jira mas'alada naxwiga ah in la xalliyo oo waxaa leeyahay masaladan waxaa lagu takhriijiyey sidaas iyo sidaa khuruujna waa isticmaalaan naxwiyiintu khuruujna waa isticmaalaan oo waxay leeyihin maalan waa mansuubun cala alkhuruuj maxay ula jeedaan mansuubun cala alkhuruuj mafcuulnimuu ku nasbisan yaha waay waa istilaaxu lbasriyiin basriyiinta isticmaala khuruujka waxay u yaqaanaan mafcuulka waxayna khuruuj ugu bixiyeen liannahu kharaja min tarafay ljumla labadajumlada labadeeda darafuu ka baxay rugni maahan waa mafcuul kasoo fadlo waayo lama yidhaahdo iyo dheeraad ayaguna sidaasay ula jeedaan oo arkaantiiu ka dhex baxay saas darteed mafcuulka waxaa laga yaabaa inay dhahaan waa mansuubun cala alkhuruuj wuxuu ku nasbisan yahay cala alkhuruuj macnaa waa cala almafcuuliya qolo walba marka istilaax ay takhriij u isticmaashay leedahay laakiin markii la idlaaqo muxadisiinta takhriij waxay ula jeedaan sida sheekh bakar abu zayd raxmatullahi calayhi uu ku tacriifiyey altakhriij waa macrifatu xaali araawi walmarwi wa makhrajihi wa xukmihi sixatan wa dacfan bimajmuuci turuqihi wa alfaadihi hadalkan waxaa ka dareemi kartaan culayska uu leeyahay mowduuca markii axaadiis la baxsinayo xaalu raawi ha la garto kutubo goonihi ha laga garta oo laga baaraa raawiga muxuu yahay asiga laftarkiisa see kitaabkaasi magaciisa ugu dhex tegaysaa haddaa rabto maalan raawiga inaad raadiso see uga raadinaya kutubta rijaasha ka hadlaysa qaab looga raadiya leeda xaalulmarwi marwiga horta intaadan xaalkiisa la gaarin xaggoo ku yaallaa asiga waa inaad raadiso kitaabka ku yaalla ayaa soo saaray kadib haddana xaalkiisa dib aa u baarto makhrajka ha la raadiya haddii la yidhahdo macnaheedu waxa waaye duruqdiisa dhan baar ee meesha iskaga yimaadaan soo raadi duruqdiisa dhan isku keen kutubadana ayaa jira oo adigu tegayso ayagoo duruqdii kuu jamciyey hal meelna ay iskugu imaanayaan halkaas waxaa ka ogaanaysaa makhrajka xadiidka xukunka xadiidka markaa rabta inaad xukunto yaa kaaga horreeya xukunkan maxaad ku cilaysay ayadana waxaa waaye baxdi gooniya idan mowduucan ka hadlayno waxa ugu ballaaran ee lagu baaro waa maxay waa axaadiista waa tafsiir haddii loo tago waa sahlanta oo aayadda raqamkeedaa raadinaysa iyo suuradday ku jirto kadib kalaama ahlicilmiga u tegaysa waa sahal laakiin xadiidka baaridiisu waa ka ballaaran tahay intaasoo dhan insha allahu tacaala maanta hordhacaanaan ku koobaynaa berriyan waxaan gelaynaa qawaacidda ugu horreysa oo ku saabsan takhriij laxaadiid ayadan ku hormarayna funuunta kale waa noo dambeynayaan in sha allah wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina muxamed wala alih wsaxbi